masad ama suuratu abi lahabna waa yidhi qaar baa dhaho suuratu lahab keliyana waxaa yidhi oo ku tilmaamay abu xayaan kitaabkiisa albaxru lmuxiidka ayb suuratu tabatna waa la yidhaahdaa suuraddan iyadana waxay ka waramaysaa nabiga sala allahu alayhi wasalama markii dacwada la jahar la yidhi fasdac bimaa tu'mar wa acrid can lmushrikiin iyo markay waandir cashiirataka alaqrabiin ay kusoo degtay ayuu buurtii safa fuulay nabiga sal l slam dadkiibuu u yeeray facama wakhasa waa caam yeelay waana soo khaas yeelay ilaa uu gabadhiisii faatimo ku keenay iyo eedadii safiye iyo dadkii markay isugu yimaadeen ayaa wuxuu ku yidhi war in waxaan idinkaga digayaa cadaab aada u daran towxiid iyo inay ilaahay waxidaan ayuu ka dalbay wuxuuna u sheegay haddaan idin iraahdo meeshaana cadow kasoo socdaa ma iga aqbali lahaydeen haa haddaba wuxuu yidhi innii nadiirun lakum beyna yaday cadaabin shadiid cadaab adag intuunan imaanin baan aniga idiin diga markaasaa abulahab oo adeerkiis ahaa oo ina cabdulmuqalib ahaa ayaa wuxuu yidhi tabban laka lihaada jamactana halaag ha kuu sugnaado ma waxaanaad noo ururisay oo dadka golahan aada isugu keentay buu ku yidhi taban laka lihada jamactana markaas baa suuradan ay timid oo bismi illaahi raxmaan raxiim tabat yadaa abi lahabin watab isagiiba inuu markaa halaagsamay oo cidda khasaartay oo gacantiisu ay khasaartay inuu isaga yahay ayuu rabbi tilmaamay subxaanahu wa tacaala dad walbana ummad walbaa qof safiiha lagama waayo dadku kala caqli roon kala xishood roon safaahadu marka daday iska laasimto waxaa jira iyaga marka golayaalkaas oo kale war xun ama yacni si xun u yeer iska ah oo iska qayliyo oo war aan munaasab ahayn iska un sheega mar walba waa jiraan oo dadka dhexdooda kala qaaqleeyo abulahab marka dadkaasoo kale u ahaa waayo intaasoo ummada ma hadlin isagii dad u xigay baa ku qaylinaya oo war xun weliba kusii tilmaamaya haddana ayb oo haddana dhibkiisa u xaydxaydtay haweentiisii umu jamiil iyadana waxay ahayd tu nabiga dhibto sala allahu calayhi wasalam oo maadiyan iyo macnawiyan labadaba u dhibto cayna waa ku dhibi jirtay inay cayso dariiqa uu maraayana marka yacni qodxaha iyo dhibaatada iyo ayay yay dhigi jirtay marka abulahab iyo haweentiisaas iyo sida ilaahay marka yacni uhoojiyey oo aakhira meeshay masiirkooda uu ahaanayo iyo iyou rabbi subxaanahu watacaala uu aayadda uga waramaya suuradda uga waramaya qaala tacaala allah wuxuu yihi bismi illaahi araxmaani araxiim tabbad ha hoogto yadaa abii lahabin abulahab labadiisii gacmood ha hoogeen wa tabba waa hoogtay marka tabbat midda hore marka waa habaar macna ducaa calayhi waay wa tabbada dambana waa iska khabar ayb yaa laga dhigi karaa qaar labadaba khabar ka dhigana waa jiraa oo dhahaya tabbad way hoogtay oo waa khasaartay yadaa abilahabin abilahab labadiisa gacmood wa tabba waa khasaaray abulahab wa tabbada dambe marka waa iska tawkiid tabbadda hore ayay adkeynaysaa ayb tabbatna macnaha bimacnaa khaabad wa khasirat waay labada gacmood maxaa gaar loogu sheegayna labada gacmood waxaa gaar loogu sheegay dhibka nebiga meeshii uu kula baashirayey waay qofka markau qof dhibayo labadiisa gacmood uu kula baashiraa uu ku dhibaa marka labadii gacmoodoo xumaanta iyo ficilka xun oo uu diinta ilaahay sacabka inuu ku saaro oo iskugu dayaayey ayaa la sheegay marka ee macnuhu maahan gacanta keliya khasaartay inta kale waa ka fiican yahay ma laga wado sidaa tabbad ha hoogto oo ha khasaarto yadaa abi lahabin abilahab labadiisa gacmood wa tabba abulahab waa hoogay oo waa khasaaray magaciisa cabdulcusaa baa la dhihi jiray qur-aanka marka un wixii loo yaqaano kunyadiisii iyo abulahabta laqabka naanaysta u ahayd buu ku sheegay iyadoo dee lahabta soo socota iyana loo munaasabeynayo ayb maa anaa maa aqnaa ma deeqin canhu isaga xaggiisa kama deeqin maaluhu maalkiisa ma deeqinoo cadaab kama celinin iyo wamaa wixii kasaba uu shaqaystay cadaab kama leexininkaas maada marka naafiyana waa laga dhigi karaa waxna waa laga dhigi karaa istifhaamiyana waa laga dhigi karaa oo markaa ay tahay maa maxaybaa aqnaa ou deeqay waxbaba kamaba deeqini ayb ibnu mascuud wuxuu leeyahay markii nebigu ou habaaray markii nebiga uu ugu yeeray eeqribadiisa xagga alle subxaanahu watacaala iyo towxiidkiisa ayaa abulahab uu yidhi in kaana maa yaquulu bnu akii xaqan fa inii aftadii nafsii wa maalii wa waladii hadduu waxaan wiilkan aan adeerka u ahay uu sheegaya hadday run tahay nafteyda yacni maalka aan leeyahay iyo caruurta aan dhalayaan iskaga furanaa buu yidhi waxaas nin caruur iyo maal lahoo cashiiro lahaan ahay maxay iga dhibaysaa buu yidhi marka markaabuu rabbi wuxuu yihi maa aqnaa canhu maaluhu ba taasaa loogu jawaaba marka maa aqnaa ma deeqin canhu abilahab xaggiisa maaluhu maalkiisa waxba kama deeqin wax uu u deeqay ma leh uu u taray iyo wamaa wixii kasaba uu kasbaday oo uu shaqeeyey waxba uma aynan tarin sayaslaa wuxuu geli doonaa abulahab naaran naar ayuu geli doonaa naarta oo daata lahabin olol u saaxiib ah holac u saaxiib ah naar holac ama olol u saaxiib ah ayuu geli doonaa abulahab marka waa lasii sheegay sidaasayna u dhacday ayb haddii marka la yidhaha abulahab naar haddii uu gelaayo maxaa loola khitaabay diinka iyo loogu sheegay ee naar inuu geli doono cilmigii ilaahay isagaa ogaan laakiin abulahab caqli la-aanna lagama dhigin risaalo la-aanna lama dhigin caqligii ilaahay ku rakibayna waa loo baaqi yeelay risaalana waa u timid oo nabigaa u yimid sala ll l salam xujadii marka markii lagu oogay xujadii markii kolkii lagu oogay kabacdi ayaa marka de cilmiga alla waay midan marka sayaslaa naaran inuu naar geli doono ilaahay baa cilmigiisa uga warramaya ayb marka maahan macnuhu ninkan isagoo wax walba laga tiray oo risaalo aan la xujo aan lagu oogin buu ilaahay naar geliyay sidaas ma aha wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcatha rasuulan ayaan soo marnay sayaslaa wuxuu geli doonaa naaran naar ayuu geli doonaa naarta oo daata lahabin holac u saaxiib ah wamra'atuhu haweentiisiina waa geli doontaa marka damiirka sayaslaada ku qadaran ayaa lagu cadfaa wamra-atuhuda ay sataslam ra-atuhu naagtiisana ama haweentiisii way geli doontaa iyadana naaran naaran daata lahabin bay geli doontaa xamaalata alxatabi waadumu waxaan eedeynayaa oon eed dusha uga tuurayaa xamaalata alxatabi xaabada midii xambaaridda badnayd tii xaaba xaabada ama qoryaha xambaaridda badnayd ayaan eedeynaa marka xamaalata alxadabi caasima akriyey taadoo la kor dhigo haddii sidaa la akriyana macnuhu wuxuu noqonayaa waxaa lagu qadarayaa marka ficl ficlu dami wa adumu xamaalata alxadabi ficlu dami ayaa meeshaa ku qadaran in loo soo qadaraa fiican akharu lmufasiriinna maslagaas unbay maraano xamaalata alxadabi wa adumu xamaalata alxaab waa nusiba cala dami ayaa la yidhaha sida malcuuniina aynamaa huqifuu iyo aan kusoo marnay ayb xamaalata alxaabina waxaa loo leeyahay macnaha qoryaha ay nebiga ku dhibi jirtay oo wadada nebiga uga xiri jirtay uga ay qotxaha iyo waxa ay ku dhibi jirtay oo ficilkeedaas yaa laga tilmaamaa marka ayb fii jiidihaa qoorteeda waxaa ahaaday xablun xarig ayaa ahaaday xariga oo min masadin liif ka ahaaday masadku waa alliif caleenta yacni geedahan geed timireedka oo kale ee caleemihiisa ama yacni waxyaabaha inta yacni liifka ka samaysan yaa layaa laga macneeyaa masadka aad ama xarig aada loo soohay liif aada loo soohay oo markaa yacni qoorta marka qofka looga xiro qoortu ay markaa yacni calaamad ay uga soo baxayso ama ay jeexmayso oo maqaarku uu la jeexmayo fii jiidihaa luqunteeda ama qoorteeda jamcu ajyaad waa jiid xablun xarig ayaa ahaaday xariga oo min masadin liif ka ahaaday iyada markaa weyntiisiina halkaabaa lagu ciqaabayaa waxaa la yidhahdaa markay aayadahan soo degeen ee nebigu akhriyey sal ll ly slam oy maqashay ayay damacday inay nebiga dhibto way u timid abubakar oo la joogo waxba marka waa gaari weysay waa waa arki weysay rasuulka sal ll ly slam markaasi abubakar waxay kula hadashay mudamaman casaynaa waamruhu waamrahu abaynaa saas oo kale marka wadiin wadiinahu qalaynaa mudamam mudamaman casaynaa marka nebigu markaa wuxuu dhihi jiray sala allahu calayhi wasalam soo ma arkaysaan ilaahay siduu iiga leexiyey quraysh inahum yasubuuna mudamaman wa ana muxamadun mudamam ayay caynayaan anigana moxamedaan ahay magaciisii xataa waa laga leexiyey mudamam iyay caynayaan waxa ay caynayaan nebigada magac uma aha tilmaanna uma aha waa laga leexiyey rabbi baa ka leexiyey subxaanahu watacaala daa'imana dadka ahlu baatilka markay wax caynayaan xaqa ay wax ka sheegayaan badanaa waa laga leexiyaa waxaad arkaysaa asmaa iyo waxyaabo marka yacnii aan ilaahay soo dejinin oo dadka aan lagu addoonsanin bay maanta dhan caynayaan ay wax ka sheegayaan xaqiiqaduna marka waxay tahay de xaqii ma baatilku xaqa ma wajihi karo